raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada saaka ee wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa maanta ka dhacaysa magaalada beledweyne gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug oo saxiixay toban hindisi sharciyeed oo ay ka mid tahay degmeynta xeraale soomaali isaga qaxday dalka yukrein oo gaaray dalka poland amaha ammaanka oo howlgal dad lagu soo qabqabtay ka sameeyey degmada yaakshiid maamulka koonfur galbeed oo shaaciyey doorasho kuraasta la qaban doono kulan lagu taageerayay ra-iisul wasaare rooble oo lagu qabtay muqdisho wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iyo yukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axadda taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun labay iyo labaatanka haatanna u diyaar garooba dhegeysigii warkii subaxnimo ee idaacadda dalsan oo aan idiin soo saaray anigoo farxii muraad ah doorashada kuraas ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa maanta ka dhacaysa magaalada beledweyne sida warkan uu ku eegaya waryaheena maxamed alfa
guddiga hirgelinta heer dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa maanta magaalada beledweyne ku qabanaya doorashada lix ka mid ahi kuraasta golaha shacabka kuwaasoo guddigu horay ay u shaaciyeen shalay ayay ahayd qorshuhu in doorashada la qabto balse dib ayaa loo dhigay sababo la xidhiidha isqabqabsi u dhexeeya guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle balse ugu dambeyn la xaliyey guddiga doorashooyinka hirshabelle ayaa shalay diiwaangeliyey musharaxiinta lix kursi waxaana kuraastaasi maanta doorashadoodu la qabanayo ay kala yihiin kow hoob eber eber saddex oo uu ku fadhiyo maxamuud cabdiraxmaan beenabeene labo hoob eber eber lix oo hadda uu ku fadhiyo maxamuud cabdulaahi axmed hoob eber laba labo oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey cusmaan maxamed cabdi daalo hoob eber soddon iyo kow oo uu ku fadhiyay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda xirgaalsiinta cabdiraxmaan waa dabcan xildhibaan yuusuf xuseen axmed gacmadiid shan hoob eber soddon iyo labo oo uu ku fadhiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda xilgaarsiinta khaliif cabdi cumar lix hoob eber lixdan iyo sideed oo uu ku fadhiyo waa ku fadhiso faadumo faarax ibraahim maamulka hirshabelle ayaa wada dardargelinta deegaan doorashada labaad waxaana shan iyo labaatanka kursi ee yaalla magaalada beledweyne laga doortay lix kursi oo keliya maantana waxaa la dooran doonaa lix kale sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka hirshabelle mahadsanid maxamed eeq alfa shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada muqdisho warkan waxaa eegaya waryaheena xuseen washington
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil sababay dhimashadii dhaawac oo fiidnimadii xalay ahayd ka dhacay waddada aadka u mashquulka badan ee maka almukarama gaar ahaan isgoyska shaqaalaha ee magaalada muqdisho shilkan ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii gaari nooca aan xabadda karin loo yaqaano blood proof oo ku faringoostay bannaanka hore maqaayad lagu magacaabo fruit oo ku taala laamiga dhinaciida gaar ahaana isgoyska shaqaalaha inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku geeriyooday shilkaas ka dhacay xalay muqdisho halkaa shan qof kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo durbadii loola cararay xarumo caafimaad oo ku yaalla magaalada muqdisho si xaaladooda caafimaad loogula tacaalo darawalka waday gaariga bruufta ah ayaa waxaa la sheegay inuu xakameyn waayey gaariga oo ku socday xawaaro dheereeya islamarkaana darawalka uu lugta la waayey bareega gaariga sidaasina uu ku galay maqaayadda fruud oo horteeda ay hor fadhiyeen dad fara badan oo u badnaa dhallinyaro kuwaas oo la sheegay in goobta ay ku caweynayeen sawirad laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay laguna faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay khasaaraha u geystay shilkaas ka dhacay laamig waa isgoyska shaqaalaha maqaayad ku taala halkaas uu ku faringoostay waxaana sawirada laga arkayey iyadoo burbur u gaaray qayb ka mid a maqaayada sidoo kalena halkaas ay dhulka daadsanaayeen kuraastii ay ku fadhiyeen dadka ay waxyeelada gaartay badankood oo bannaanka maqaayada ku caweynayay magaalada muqdisho ayaa waxaa xilliyada qaarkood ka dhaca shirar geysta khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ah waxaana inta badan loo sababeeyaa shirarkaas ka dhaca caasimada darawalada oo gaadiidka xawaaro dheer ay kuwada
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa saxiixay toban sharci oo ay ka mid tahay degmaynta xeraale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa waxa uu saxiixay toban hindiso sharciyeed oo ay soo gudbiyeen golaha baarlamaanka ee maamulka galmudug munaasabadda madaxweynuhu uu ku saxiixayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle doctor maxamed nuur gacal guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle
weyn bay noo tahay maantay inaan halkan ku saxiixno ama ay ku dhammaadkii shuruuc aad iyo aada muhiim u ah oo hay-adaha dowladda galmudug ay meel mariyeen ka soo gudubtay xuk- xukuumadda baarlamaanka uu baasgareeyey fadhiyadii u dambeeyey ee laba kun koob iyo labaatan runtii maanta waxay ahayd shuruucdaas meelmarintooda iyo kasoo shaqayntooda waxay u tahay dowladda iyo shacabka galmudug tallaab hore loo qaaday oo sharci ka dhigaysa shaqo kasta oo hay-adaha dowladdu qabtaan shaqo shaqooyinka hay-adaha dowladdu ay qabanayaan haddaan shuruucdii iyo nidaamkii ay ku shaqayn lahaayeen ansaxsanayn ama meel marsanayn wax kasta oo la qabtaahi waxay noqon karaan wax wax ka soo laabtaan waxaa maantay aad iyo aad isugu bogaadinaynaa uguna mahad celinaynaa hay-adihii ka soo shaqeeyey iyo intii ka soo gootay waajibaadkooda inay noo meel mareen shuruuc rasmiya oo ay hay-adihii ay sida gaarkaa u qusaysay iyo guud ahaan galmudugba ka dhigtay sharci lagu xisaabtamo lagu kala baxo lagu shaqeeyo laysla yaqaano inta dhiman ama shuruucda dhiman ee hay-adaha dowladda dhimanna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in iyagana loo hor keeno xukuumadda loona gudbiyo baarlamaanka si ay dhammaan hay-adaha dowladdu ay sharci ugu shaqeeyaan runtii waxay ahayd inay shuruucdaasi maanta iyo meel marto inaan cidina ku shaqayn mugdi ama sida ay la tahay intaas kadib waa fursad weyn noo ah maanta iyadana rabnaa halkaa inaan ka xusno
laamaha ammaanka ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayay waxay ka sameeyeen degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho howlgalkan ayaa dad lagu soo qabqabtay waxaana ka warbixinaya taliyaha qaybta bari gaashaanle cali cusuble
howlgal qorshe socday ayaantaanoo loogu talagalay in bulshada amnigeeda lagu xaqiijiyo ayuu ahaa waana mid awaamiir ka timiday madaxda naga sarreysa oo dhan walba waxaa intaas xigta waxaan ku duulaannahay cid kastoo shacabka dhibaatadiisa u geysata midka dhaca midka dila midka qarxiya midka xada midka xooga intaasiba uma kala roono shacabka waxaan leenahay oon rabnaa oon rabnaa uga digaynaa bulshadana aan rabnaa inay nagala shaqeeyaan war cidka ku dhibaya iyo midka ku dhacaya wax isuma kaa dhaamaane soo sheeg meel alle meesha caqabada ku jirto waana howlgal joogtaa waana howlgal loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo laguna weeqo cid kastoo amniga caqabad ku ah iyo cid kastoo shacabka dhibaata ku haysa waxaan rabnaa looma dul qaadan doona waxyaabihii maalmahan socday waa ka hortag iyo ka dabatag iswata waxaan rabnaa cid kastoo amni darra ka shaqaynaysana waxaan uga baaqaynaa halkan ha ka waantowdo inta aan gacanta shacbigu aysan soo qaban cid kastoo amniga caqabad ku ahna waxaan leenahay guul ka keeni maydida ummaddana ha dhibin adiguna hays dhibin haddaad islaheedeen waa maqan yihiin iyo waa baqayaanna waana kan waana nimid laabana ma doonno ilaa aan mawdka ka haleelno shaqada noloon dirana sidaytaan u waajib gudanaynaa madaxda naga sarraysana waxaan leenahay hufnaan iyo howlkarnimo ayaan la imaanaynaa awaamiirta aadna siiseen dhammaan qaybta barioo guddoomiyaasheeri iyo degmooyinkoodii iyo saldhigyadoodii isku duubanna waxay bahwadaa ku naqdeen shaqo kasta mana ahin keliya meeshay caawa ka socotee dhammaan qaybta bari meel kasta mitir ka mida oo amnidara ka jirtaa waa dul istaagaynaa waa ciidamo loo carbiyey inay shacabka amnigiida xaqiijiyaan waana joogtayn doonaa haddii allah yidhaaho ma naqaton inta la yimaado laga laba doona ma noqon doonto marka digniin intii hore ha noo ahaato haddana waxaan leenahay hadal badanoon sheegno waxaa nooga wanaagsan inaan wax badanoon qabana bulshada ugu bedelno waana mahadsan
maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyey doorasho kuraastooda la qaban doono faalmo cabdiqaadir ayaa warkan eegeysa
guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa maanta waxa uu sheeciyey qaar ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay magaalada baydhabo kuwaas oo doorashadooda la qaban doono isbuucan kuraasta la shaaciyey oo afar ayaa ka mid ah kuraasta ka harsan sagaaliyo tobanka kursi oo u dhiman doorashadooda maamulka koonfur galbeed waxaana kuraasta la shaaciyey ay kala yihiin hoob laba boqol toddobaatan iyo shan uu hadda ku fadhiyo sheekh shaacir sheekh maxamed xasan hoob laba boqol iyo soddon oo dhowrkii sane lasoo dhaafay uu ku fadhiyey rofesor cabdiraxmaan aadan ibraahim ibi hoob boqol siddeetan iyo saddex uu ku fadhiyey sandheere maxamed iftiin hoob boqol toddobaatan iyo sideed uu ku fadhiyey wasiirkii hore ee gaashaandhiga xasan cali maxamed amar dambe maamulka koonfur galbeed ayaa horey usoo gabagabeeyey kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadooda labaad oo ah magaalada baraawe waxaana la filayaa in sagaalka iyo tobanka kursi ee ugu harsan magaalada baydhabo inay dhowaan soo gabagabayn doonaan
maasanid faadumo kulan lagu taageerayay ra-iisul wasaare rooble ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho warkan waxaa eegaysa waryaheena maskax cabdiqaadir ra-iisul wasaarow qur-aankan khidmadaan adiga khaas aanay kubtacada iyo guddigaada doorashooyinka in ilaahay ammaankiiyo sugo in ilaahay kheerni waafajiyo adduun iyo aakhiro ilaahayow waxaan ka baryaynaa ra-iisul wasaarahan ilaah cumar dheer iyo caafimaad noo sii culimmada shiiqulbaledka sheekh cabdiraxmaan suufi iyo hogaanka dhaqanka bulshada reer banaadiriga ayaa kulan duca iyo mahadcelina waxa ay magaalada muqdisho ugu qabteen ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya maxamed xuseen rooble kulanka ayaa intii uu socday culimadiinka iyo bulshadii halkaasi joogtay waxaay qur-aan u akhriyeen ra-iisul wasaaraha dalka iyagoo si weyn ugu duceeyey sidoo kale waxay aada u soo dhaweeyeen islamarkaana ay taageereen cabdiraxmaan cabdulqaadir cadde oo ka mid ahaa xildhibaanadii banaadiriga ee maalinimadii jimcaha lagu doortay magaalada muqdisho qaar ka mid a nabadoonada iyo waxgaradkii kulankaasi ka qayb galay ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay meeshaan waxaan u soo joogsanay xafladan oo farxadda leh oo reer sheekh suufi minan mahadnaq aan u celino mudane ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya mudane xuseen maxamed rooble iyo guddiga federaalka doorashooyinka iyo guddiga fiidka iyo guddiga banaadiriga mahadnaq inan siino maadaama sharaf iyo nidaam iyo cadaalad shanta kursi reer banaadiriga ay u soo xuleen salaan kadib ra-iisul wasaare cumri dheer iyo caafimaad allaa ku siiya adiga iyo owlaadaada iyo beeshaada ilaahayow waxaan ka baryaynaa ra-iisul wasaarahan ilaah cumri dheer iyo caafimaad noo sii ilaahayow dowladdan oo hadda la dhisi xildhibaanyaalkan banaadiri keligiis ma u duceyhayno xildhibaanada soomaaliya dhanaan u duceehaynaa baarlamaankoodan u duceehaynaa beeshan banaadiriga meeshan cayaar ma aha xafladan sharafka leh ee aan ugu soo ugu talagalnay soo dhowaynta ducada mudane ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidii sharafta lahayd ama wanaagga badneyd aas loogu soo dhoweeyey ama aas loogu hambaliyeeyey kursigan tirsigiisu yahay hob boqol iyo shan ee ku guulaystay wiilkeennii cabdiraxmaan cabdulqaadir cabdi iikar awalan waxaan leenahay cabdiraxmaan ahaw kii dalkaaga dadkaaga diinkaada wax taro waxaan mahadgaara u celinaa xildhibaankeennii cusub wasayid cabdiraxmaan cabdulqaadir cabde iikar sheekh suufi cabdiraxmaan oo loo yaqaano cabdow cabdow waxaa ku hor yaalla xil aad u culus waxaan ilaahay ka baryaa inuu xilkaaseeti inaa ilaahay kuu fududeeyo maxamed xuseen rooble insha allah waxaan u jeedid waxay hambalyo ah ee qur-aan la akhriyay insha allahu tacaala ilaahay ha kuu aqbalo annagana gadaasheeda ilaahay mana fudnay insha allahu tacaala waxaan ka rabaa meeshaan ka caddayn doonaa xildhibaankeenna xildhibaankeenna waxaan ka codsanayaa inuu darbixiisa aan buuxino aan la shaqayno masteexa abdulqaadir xasan raadihayo t v-ga dalsan magaalada muqdisho
soomaali fara badan ayaa ka qaxday dalka ukraine waxaana ay gaareen dalka poland sida warkan uu ku eegayay waryaheena sakariya gacmo dheere
soomaalida ku nool dalka ukraine ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay gebi ahaanba iskaga qaxeen wararka halkaasi ka imaanaya waxa ay sheegayaan in soomaalida halkaasi ku nool ay iskaga qaxeen caasimada kiyef iyo tuulooyinka hoos yimaada dadka soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay inay iskaga baxeen halkaasi waxaana u badnaay dad waayeelo caruur iyo dhalinyaro iyagoon iskaga cararay dagaalada ka socda dalka ukraine inta badan dadka ayaa waxaa la xaqiijiyey inay gaareen xuduudda dalka ukraine uu leeyahay poland waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey soomaali aada u tiro badan waxaana la sheegay in soo dhoweynta soomaalidaasi ay ka qayb qaateen dad soomaaliyeed oo u fidiyey gurmad iyagoona ay sheegeen in halkaasi ay waxyaalaha fudud ay ku soo dhoweeyeen waxaana la sheegay in soomaalida qaarkood ay weli jidka ay kusoo jiraan mid ka mid ah saxafiyiinta ku sugan xuduudda dalka poland lagu magacaabo maxamuud maxamed carab oo la warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in soomaalida halkaasi lagu soo dhoweeyey
saaka goor dhoweyd oo toban tobankii subaxnimo ah ayaan nimid magaalada xuduudka la ah magaalada ki magaalada ee dalka poland halkaas oo aanu xaadiskan ku sugannahay guud ahaan dadkii ka soo ambabaxay magaalada kiev iyo gobolada badankoodu waa soo gaadheen qaarna jidkay kusoo jiraan laakiin mashaakilka lala kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magarasa ay kasoo baxeen magaalooyinka islamarkaana waktiga iyo magarasa wakti badan qaatay cidhiiri badanna ku keenay wadada taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhowaad saddex saacadood ama afar saacadood ama ka badanba in ay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah laakiin waxaa iyagana ku jiray dad waayeelah iyo dad caruur ah taasoo iyadana sababtay in magarasaya mashaakil dhinaca socodkaa maadaama ay iyagu ay aanay awoodin inay socod dheer galaan dadka waaweyn iyo caruurtu kolka adugu ugu dambayn waxaanu ku sugannahay magaaladaas waxaanu rajaynaynaa inaanu ka gudubno halka safarkaa dheer ayay dadku ku sugan yihiin oo ay rajaynayaan inay ka gudbaan toban toban qof iyo in ka yar baa loo sii daynayaa tani waxaa imaanaysaa xilli dagaalo suka ay ka socdaan dalka ukraine iyo soomaalida inta badan iskaga qaxday ay halkaasi ay u raadsadeen dalal kale oo dhaanta dagaalada aan ka soconin wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in soomaali badan ay kasii qaxeeyaan dalka ukraine iyagoona doonaya inay gaaraan dalka xuduudda uu leeyahay poland
warkii subaxa idaacadda dalsan aad ka dhegaysanayseen waa naga intaa dhegaystayaal cidda wararka iyagu uu sheego waxay dib uga eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha tala la hel